أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xunlay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a howlgallo lagu beegsaday maleeshaadka murtadiinta oo siyaabo kala duwan uga kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha hoose islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey kuwii lala rabay faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa hogaamiyihii ugu sarreeyey maleeshiyaadka murtadiinta ee yuhuuddu ka samaysay magaalada khaza oo la khaarijiyey haddaba maxay yihiin kooxaha hubaysan ee yuhuuddu u adeegsan jireen dagaalkii ay kula jireen muqaawamada falastiin yaase dilay mujrimkaasi maxaase soo dadejiyey dilkiisa barnaamijka faafareebka wararka ayaad caawa ku maqli doontaan dagaallo xooggan islamarkaana uu dhiig badan ku daatay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah dalka itoobiya iyo jabhadda faanaho oo sheegatay in ay jug culus gaarsiisay ciidanka dowladda xabashida itoobiya maleeshiyaad ka tirsan kuwa maamulka ashahaadla dirarka ah ee galmudug oo gadoodsan oo xirtay waddada dheer ee xiriirisa degmooyinka gaalkacyo iyo cadaado iyagoo gebi ahaanba joojiyey isku socodka gaadiidkii waddadaasi sida xaddhaafka ah u isticmaali jiray saacad kasta barnaamijka ayaan idinkugu haynaa wilaayadda islaamiga ah ee baayoo soo gebagabaysay xamlo dacwi ah oo kumanaan ruux ay ka faa'iideen taasoo ka qabsoontay deegaano hoos yimaada wilaayada munaasabadii gebagabada xamladaas iyo kelimaadkii laga jeediyeynaha caawa barnaamijka waan idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus ayaa igala qaybgeli doona anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa ee mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo maleeshiyaadka murtadiinta lagu beegsaday ayaa siyaabo kala duwan uga kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha hoose haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii maanta dhacay howlgal lagu dilay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray cabdiyare ayaa ka dhacay magaalada buulamareer ee shabeellada hoose waxaana howlgalkaasi lagu soo khaniimaystay qori uu watay murtadka la dilay dhanka jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qaraxa ka fuliyeen agagaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo dhaawacu waa lix askari oo murtadiin ah gaari cabdibile ahna waxyeelo xoogan ayaa soo gaartay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jabhadda faano oo dharbaaxo kulul ku dhufatay ciidanka xabashida itoobiya war-saxaafadeed ay soo saartay jabhadda faano ay ku sheegtay in guulo waaweyn ay ka gaartay dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka meersa oo ka tirsan degmada habrow ee waqooyiga wallo ee gobolka axmaarada taliska guud ee maleeshiyaadka faano ee bariga axmaarada ayaa shaaca ka qaaday in dhegta dhiiga ay u dareen ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda kadib dagaal culus oo labada dhinac ay fooda isku dareen oo ka dhacay meel u dhow magaalada meersa cutubka bari ee maleeshiyaadka fano ee taliska minilig as ayaa sheegay in guul ay ka gaareen dagaal ka socday deegaankaasi muddo saddex maalmood oo xiriira isagoo intaasi ku daray in guushani ay ku timid kadib markii ay qaadeen howlgal ciidan oo qorshaysan oo ka dhan ah ciidanka dowladda bayaanka ayaa lagu sheegay in tiro badan oo ka tirsan ciidanka federaalka itoobiya ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi kuwaasi oo sida la xaqiijiyey la arkay askar badan oo tirakoobkooda aan la sheegin oo lagu daweynayo cisbitaalka marsa sidoo kale maalmo ka hor ayaa la sheegay in askar badan oo ka tirsan ciidanka dowladdu ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ka dhacay deegaanka tedod mejel oo ku dhow isla magaalada mersa iyadoo aagaasi lagu xusuusto weeraro khasaaro badan loogu geystay isla ciidankaasi maalnimadii shalay waxaa sidoo kale uu dagaal culus ka dhacay deegaanka tekleshe oo ka tirsan degmada kobo ee isla deegaanka raaya waxayna faano sheegtay in guulo ay ka gaareen dagaalkaasi kadib markii maleeshiyaadka faano ay si lama filaan ah u weerareen xeradii difaaca dhimasho iyo dhaawac badan oo soo gaaray ciidamada itoobiya ayaa lasoo wariyey iyadoo sida uu wargeysku borkena sheegay dagaalkaasi ay maleeshiyaadka faano kusoo qabqabteen maxaabiis fara badan oo ka tirsan ciidanka dowladda geesta kale waxaa soo baxaya warar sheegaya dagaal culus oo maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda u dhexeeya oo ka socda deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta welo waxaana wararka laga helayo goobtu ay sheegayaan in dagaalkaasi uu sii xoogeystay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasi kenyaan ah oo afduub ahaan loogu haystay ugandha oo la helay dalka kenya waxaa waayadii dambe laga soo sheegayey dhacdooyin afduub ah oo la sheego in lagula kaco xubno siyaasiyiin ku jiraan oo ka hor inta aan la waayin la kulmaa fariimo gaar ah oo iyaga ku socda markii ay iska dhaga tiraanna waxay la kulmaan afduub oo inta badan aan la ogaan halka loola dhaqaaqo wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in la helay nin siyaasi ah oo lagu magacaabo shadrag maritim kaasi oo loo badinayo in lagu haystay dalka uganda warbaahinta maxalliga ah waxay sheegtay in siyaasigan oo mar isku sharaxay xildhibaannimo laga helay magaalo lagu magacaabo mbaale oo ka tirsan waddanka uganda siyaasigan ayaa lasoo wariyey in muddo laba bilood dahlaal ah meel uu ku sugan yahay balse ugu dambeyn arbacadii shalay ayaa laga helay uganda eheladiisu waxay sheegeen in la waayey bishii oktoobar ka hor intaan la afduuban ayuu siyaasigan la kulmay hanjabaad uga timid sarkaal sare oo ka tirsan booliiska kenya goodigaasi wixii ka dambeeyeyna waa la waayey waxaana afduubkiisa lala xiriiriyey hanjabaadda sarkaalka ka tirsan booliiska kenya kenya waxay ka mid tahay dalalka lagu afduubto siyaasiyiinta sida weyn u dhaliilaa dowladda xukunka haysa magaalada nairobi iyo magaalooyinka kale ayaa si isku mid ah looga afduubtaa siyaasiyiintaasi waxaana qaarkood si aan loo tixraacin la geeyaa meelo ka baxsan kenya sida uganda waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamo gadoosan oo xirtay waddada isku xirta magaalooyinka gaalkacyo iyo cadaado xogo la helayo ayaa tilmaamaya in ciidamada maamulka la baxay galmudug oo ka cabanaya mushaar la-aan ay gebi ahaanba xirteen waddada dheer ee laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka gaalkacyo iyo cadaado oo ka kala tirsan mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxay xoguhu sheegayaan in ciidamadan aysan bilooyinkii lasoo dhaafay wax mushaaraacdah ka helin maamulka ay ka tirsan yihiin ee la baxay galmudug taasi oo keentay inay xirtaan wadadan halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka u kala goosha labadaasi degmo waxaana lagu soo waramay in aysan jirin wax gaadiid ah oo maanta isticmaalay wadadaasi maadaama ay suuragal tahay in ciidamada wadada xirtay ay ku kacaan falal dilal dhac iyo bilileqo ka dhanaa dad rayid ah ee maraa wadada dheer ee laamiga ah ee xiriirisa magaalooyinka gaalkacyo iyo cadaado cabdi wahaab xubintiina caawo waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka hogaamiyihii ugu sarreeyey maleeshiyaadka murtadiinta ee yuhuuddu ka samaysay magaalada khaza oo la khaarijiyey haddaba maxay yihiin kooxahan hubaysan ee yuhuuddu u adeegsan jireen dagaalka ay kula jiraan muqaawamada filistiin haddaba qodobkaasi waxaa si dhow la socday islamarkaana indhaha soo mariyey wixii laga qoray dilka mujrimkaasi inoo soo koobaya suheyb cabdulaahi aad ad umaasan tahay cabdiwahaab wararka ka imaanaya magaalada khaza ee dhulka filistiin ayaa ku warramaya galabnimadii maantay la qaarijiyey hogaamiyihii ugu sarreeyey maleeshiyaad dabadhilifyo ah oo maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka sameeyey magaaladaasi kadib duulaankii uu soo qaaday toddobadii oktoobar dabcan ninka la qaarijiyey oo hogaaminayey koox ay aasaaseen sahaynada ayaa lagu magacaabaa yaasir abushabaab howsha loo egmadayna waxa ay ahayd in kooxaha muqaawamada filistiin ay la dagaalamaan maleeshiyaad aad u xoogan ayaa loo aasaasay dabcan saacadihii iyo maalmihii u dambeeyey intaan la dilin ka horne waxa uu ku howlanaa in uu kooxaha muqaawamada ugaarsado isaga oo badiilka ah maamulka sahaynada waxayna inta badan maleeshiyaadkiisa ay ka howlgelayeen koonfurta marinka si gaar ah magaalada rafax faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabka ninkan loo dilay dabcan khabarka ciddii ugu horraysay oo soo tabisay waxa ay ahayd warbaahinta maamulka gumaystaha yuhuudda oo ku dhawaaqday in ninkaani la qaarijiyey sida warar soo baxaya ay sheegayaan waxaa la leeyahay ninkan waxaa qaarijiyey rag ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin oo in muddo ah ku daba jiray warar kale ayaa iyagana sheegaya in uu jiro khilaaf gudaha ah oo ka dhexeeyey maleeshiyaadkan uu hogaaminayay yaasir abushabaab sidaa darteedna la togtay warbaahinta sahaynada markii ugu horraysa waxay ku warrantay in cisbitaal ku yaala xayfa la geeyey halkaasna uu ku dhintay balse maamulka cisbitaalka war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ninkaasi dhaawiciisa uusan soo gaarin kooxaha muqaawamada filistiin jihaaskooda amniga oo lagu magacaabo raadic sawir uu ku laray qoraal oo uu warbaahinta u qaybiyey waxaa ku qornaa sidaan horey kugu sheegnay israa'il kuma ilaalin karto warbaahinnada qaar ayaana sheegaya intaasi daliil ay u tahay in kooxaha muqaawamada filistiin iyagu ay ka dambeeyeen ikhtiyaalka ninkani dabcan ninkan iyo maleeshiyadiisa waxay aad u soo shaacbixeen kadib heshiiskii xabadjoojinta ee la saxiixay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay xaafado dhaca waqooyiga bartamaha iyo koonfurta marinka ayay ka howlgelayeen badanaana waxa ay ka agdhowaayeen saldhigyada ciidanka gumaystaha yuhuudda ay joogaan kooxaha muqaawamada filistiin bilihii oktoobar iyo sebtembar waxa ay qaadeen camaliyaad ay ku qaarijinayeen maleeshiyaadkan iyagoo bartamaha qidaaca ku tooganayay sida muuqaale xilligaas la faafiyey ay muujinayeen iyagoo horey u sheegay in masiirka maleeshiyaadkan dabadhilifyada ah uu yahay dil guud ahaan shacabka magaalada khaza ku dhaqan ayaa soo dhoweeyey dilka ninkan iyagoo u dabaaldegayey sababta ugu weyn ee loo aasaasay maleeshiyaadkan cabdiwahaabu waxa ay ahayd in maamulka gumaystaha yuhuudda uu arkayey badiil uu u dhiiban karo maamulka qidaaca kadib kooxaha muqaawamada filistiin netanyahu markii khaza uu ku soo duulayey toddobadii oktoobar kadib qodobada uu sheegayey inuu hirgelinayo waxaa ka mid ahaa in maamulka qidaaca aysan sii joogi karin kooxaha muqaawamada filistiin oo uu baabi'inayo taas beddelkeedana maamulka yuhuudda uu keenayo koox isaga badiil kaga ah oo dabadhilif ah sida kuwa ka jira daanta galbeed oo kale telefishinka labaiyo tobanaad ee maamulka gumaystaha yuhuudda mar uu tacliiqinayey dilka ninkan waxa uu ku tilmaamay khasaaro weyn oo soo gaaray maamulka sahaynada waxa uuna sheegay in talaabiib ay ku fashilantay in ay dhisto maleeshiyaad iyada xulafala ah oo badiil kaga noqda maamulka magaalada khaza waxa uuna yidhi maleeshiyaadka abushabaab iyaga ayaa baaba'ay muqaawamadii la doonayey in la tirtirana iyaga ayaa soo haray si guud kooxaha muqaawamada filistiin ilaa ay hadda ma jirto wax jawaab celin ah oo ay ka soo saareen dilka ninkan balse cabdiwahaab wakhtiga howlgalka uu ku soo aaday ayaa ah mid xasaasi ah madaxweynaha maraykanka donald trump xalay maruu hadlayay waxa uu sheegay in la gaaray wakhtigii la gudageli lahaa marxaladda labaad ee heshiiska xabad joojinta magaalada khaza kooxaha muqaawamada filistiina dabcan saacadaha soo socda lagu wado inay wareejiyaan meydkii ugu dambeeyey ee qof yuhuudi ah oo marinka lagu hayo taasoo ka dhigan in wejiga koowaad ee howlgalka halkaasi uu ku dhan yahay inkastoo maamulka gumaystaha yuhuudda qudhiisa uu heshiiska in badan jebiyey oo uu tobanaan shacab ah qidaaca ku dilay dhowrkii bil ee lasoo dhaafay iyo xabad joojintu jirtay haddana ra'iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu maanta ayuu mar kala hadlay hanjabaad ayuuna u jeediyey muqaawamada maalmahana magaalada alkaahira waxaa ka socday wadaxaajoodyo horudhac u ah marxaladda labaad ee heshiiska maamulka yuhuuddana wuxuu muddooyinkii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada uu ku eedaynayey in wejiga koowaad ee heshiiska iyagu ay dheereeyeen in marka la qaarijiyo mujrimkan ay sahaynada u arkayeen in maamulka qidaaca lagu wareejin karo n maalmo ka hor inta aan la gudagelin wejiga labaad ee heshiiska ayay khubaradu waxa ay sheegayaan inay tahay camaliyad siyaasi ah mid amni iyo mid caskari ah oo isku xidhan kooxaha muqaawamada filistiina ay dirayeen fariin ah in aysan jirin cid iyaga ka baxsan oo qidaaca maamuli karta ayna tahay risaalo cad oo ku socota talaabiib iyo washington si guudna waxa ay fariin u tahay maamulka uu hogaaminayo maxamuud cabbaas ee la doonayo in maamulka maranka lagu wareejiyo iyadoo kooxaha muqaawamada filistiin sannaddii labadii kun iyo toddobadii magaalada khaza ay ka ceeriyeen maamulkaasi dabadhilifka ah الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada baay labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa deegaano hoostaga degmooyinka baydhabo iyo diinsoor ee wilaayadii islaamiga ah ee baay ka socday xamlad dacwi ah oo kal hore ay ku dhawaaqday wilaayada gobolka taas oo loogu magacdaray kun caaliman oo mutacaliman intii ay xamladu socotay waxaa ka faa'iidaystay kumanaan ruux oo ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadii ay xamladu gaartay ee baydhabo iyo diinsoor taas oo haatan munaasabadii gebagabadeeda lagu qabtay magaalada buulofulay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay ugu horeyn waxaa munaasabada lagu dahafuray warbixin laga dhagaystay raggii xamlada gacanta ku hayay meelihii ay xamladu gaartay iyo faa'iidada laga helay bismillaah alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu calayhi wasalam wabacdu awalan ilaahi subxaanahu watacaala iyo mahadsan intaas kadib xamla dacwiya oo walaayada baay kasocota lama degmo oo degmooyinka gobolka baay ka tirsan iyo mayfada inaan ku warbiye warbixin guud oo lamadaas degmo degmada baydhabo iyo degmada diinsoor ee xamladii dacwiga haytay oo dacwatul iryaaf ka socotay walilaa kulkulam iyo meelihii la amari inaan ku warbiye kow xamlada magaashe xamlatu kun caaliman aw mutacaliman yahayti shacaar shanahaye cilmun wa camalun muddada xamlada dareertayna shahraan lama bilood ahayti dee mushaarikiinta mina ducaad may bahayna tuman ili iyaa ka koobanayan oo lamada degma liinshal qibiyey sidamiirlaku dareemaw basiir iyo siyo tobnood iyo shal hayti taariikhda dacwadaasi bilaawtay may bahaytay shan iyo labaatankii rabiici saani ee kun afar boqol afartan iyo todoba taariikhda gebagabadiina may bahatay jamaaduduula labaatan iyo shantiya kun afar boqol afartan todoba acmaali laha gobdi ama deegamada lahamari cadadulqura tuulooyinka yaankoorey tuulooyinka lahamari degmooyinkaasi degmada diinsoor toban iyo saddex tuulo iyowa lahamari degmada baydhabona maymayla ra-isu ducaadasi cagta dhigeenaa soddon iyo saddex tuulo majmuuc shona iyo afartan iyo lix lamada degma haddii laiska dara cadadul mushaarikiin dadkoo ku qeyb qaadadeen degmada diinsoor lama kun sagaal boqol labaatan ili iyaa ku qeyb qaadatay degmada diinsoor degmada baydhabo cadadul mushaarikiin may bahayna saddex kun shan boqol soddon iyo sagaal oo majmuuca shoona iyo lamada degma madaliska dara lix kun afar boqol lixdan iyo shan maxwal umiya degmada diinsoor kun boqol labaatan iyo shan iyo maxwal umiya yaa wahayn inta omayleraaij umigahaynoo laha kusahi towxiidka ee degmada baydhabo maxwal umiya may bahayna kun shan boqol sagaalun iyo sagaal majmuuca shoona iyo lamada degmadaliska dara saddex kun boqol siyeetan iyo afar maxwal umiya dadka oo towxiidka laha kusahay ducaadii socoti ee mayle raa'isu sutoosan hor fadheedano yaa mayle raa'isu cadadiyo ka koobanayti cadadka oo manhajiya dadka oo wal qoro koreen walna akhriyo koreen oo kitaabo la siyaay tafsiirka ling akhriyaay dadkaasi may waa degmada diinsoor kun siyeed boqol iyo kow ruux iyo waa cadadiyo hayti degmada baydhabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo todoba majmuuca shoona iyo lamada degmadaliska dar saddex kun toddoba boqol toddobaatan iyo siyeed liqaa'aadka dhiyaayeen degmada diinsoor haddii ka hormara ee lala kulamaayay maamulka midaasmeelo roogo culimmadii dadka nuqabad ahaayeen iyo acyaantii deegaamadaas lamaraay rugan labaatan iyo lix liqaadka yahayn degmada diinsoor degmada baydhowna sodon iyo liqaacad yahayn haddii layska daran liqaacadkaas dhiyan intaas xamlada socotay lamada bilood ka kooban konton iyo lix yay ka koobanahayn aflaamta jihaadiga ee oo mayla raa'isu dadka lahanbandhikaay ama lashidaayif aflaamta dadka fiirsadayn mayba haayna degmada diinsoor tumaa suurtagalin iyo hashidaan aflaame bulshaduna ku faa'iidaysato waaqiciga madaas jarayoo ka ogaadan degmada baydhabo may waha yoona may saddex yo suurtagaliniyo aflaamtasi dadka yo insha saddex goobod ayaa la kashidi majmuuc isho haddii laiska daar tuman iyo mayla raa'isu saddex aflaamta iyo ka koobnayn ziyaaraad marwo dadka oo jijiran oo laha booqdow degmada diinsoor ilaa may baan suurtagalay iniyoo booqdaan dad jiran e sagaal ruux oo jirin mardaa muslimiintii markaasi maraaya dacwada dhexmaraasi degmooyinka iyo qaryooyinka roogan e degmada baydhabo ma suurtagalay toban iyo sagaal oo dadka jirinaayan mardaad jirinaayan eh lahabooqdii aan suurtagali majmuuca shoona iyo labaatan iyo siyeed oo lahabooqdi dad jirin eh ama lahaziyaaradii cadadul musaabaqaad dadka oo la tartansiyahay dhatiyo markii mayla rais wallan akhri kabacda degmada diinsoor meban suurtagalay labaatan iyo todoba musaabaqa iniyo qobota degmada baydhaba sida musaabaqa daduub ahaana soddon oo musaabaqooyinkii mayla rais lahamaraay lahanqobday dadka lahanqobdii iyin cadadul xafalaad xaflooyinka oo dhiyaayeen haddii mayla raay iftitaaxat iyo hadiiyo ikhtitaam ataaba degmada diinsoor tuma iyo saddex xafla iyo kadhiidi degmada baydhaban soddon iyo saddex xafladood majmuuca shoona iyo markaasi afartan iyo lix xafladood xafalaadkii ikhtitaam iyo ibtidaa'i bahayti iyo iftitaax bahayti cadadul qabaa'il qabaa'ilada mayla raa'isu lahla kulumay degmooyinkaas lamada degma degmada diinsoor afar qabiil iyo ahla kulanti degmada baydhabana may ahla kulanta yihiin lix qabiil majmuuca sho guudna iyo toban qabiil ini mayla raa'is ducaadasay mayla raa dacwada hadeersiyan cadadul maraakisu maftuuxa maraakiista lahafuri intii mayla raaiso xamlaadka socdeen degmada diinsoor tuma iyo saddex maraakis markas iyo hafurti degmada baydhabona may waaha tuman iyo lix majmuuca shoona iyo labaatan iyo todoba ziyaaraatulmadaaris madaarista oo la habooqdaay degmada diinsoor labaatan iyo todoba madrasi habooqden degmada baydhabo tuma iyo shan madrasi habooqden majmuuca shan iyo afartan iyo lama madrasi madaarista oo qur-aaniga la habooqdaay maylaraa intaasa koomar dadka oo lahadumaay jihaadka ini maylaraa lahakabooriyo mase mucaskaraadka hambahaan lahakadari degmada diinsoor hal qof degmada baydhabona labaatan majmuuca sho labaatan iyo kow ee iskahaayan adacwat ashawaaric dacwaadka oo dacwashaariga oo la dhakaay degmada diinsoor ilaa ma in suurtagalay saddex dacwashaara side goobod iniyo ka dhigda degmada baydhaban ma in suurtagalay afar goobod majmuucoodka midaas dareeran cadad yoona iyo mayl haraay todoba dacwashaariga muxaadaraadka dadka ducaadasay dareereen intii bulshada dhexmaraay muxaadaraad iyo dhex socdeen duruusla akhriyaay muxaadaraadka degmada diinsoor soddon iyo sagaal muxaadara degmada baydhabo boqol labaatan iyo todoba majmuuca shoona eyi boqol lixdan ili muxaadara ini mayl raa'isu muslimiintii mujtamacaadkii laha dhehmaraay laha deersiyo mise lahan muxaadaray alkhudab khudabka oo masaajidada khudbooyinka lala qiibsayay dadka lahan akhriyaay degmada diinsoor may suurtagalay tuman khudab khudba ini akhriyaan degmada baydhaban may may laraa in suurtagalay tuman iyo kow majmuuca shona iyo labaatan iyo kow tacliiqaadka iyana saas oo kale ahayta degmada baydhaw tuman iyo tacliiq khudbada lanka akhriyo suna tacliiqyahay degmada baydhawna tum iyo kow ahayta iska darshoona may waa labaatan iyo kow majmuuca sho tacliiqaadka fataxul madaaris madaaris laha furi degmada diinsoor lama madarasa yaha furan degmada baydhawna may insuurta galayl aniilka furo afar madarasa oo toona eta mayla raa'isu taajul waqaar tan kalena eta alqalam inta kalena madaarisi qur-aanka tajwiidka laka baraday iin majmuuca shoona may iin todoba munkaraad inta munkaraad laha aragay wale laha suuri karo afranka laha suuri karo waanada andheerta may wahaa munkaraadkaas degmada diinsoor may sheegana ma in suurtagalay ini la kulumeen munkaraad sida iniyo hasuuriyan degmada baydhabo todoba wali dhamaystir fadaw wali laha suuriyoba majmuuc shoona ii tuman fatu xalaqaatul masaajid masaajidada xalaqooyinka laha kafuri degmada diinsoor may ban suurtagalay afar degmada baydhabona lix majmuuc shoona ii tuman cadad ulculamaa culammada lahla kulumi degmada diinsoortuma iyo kow degmada baydhowna labaatan iyo lix majmuuc shoona iyo soddon iyo toddoba cadadulmasaajid masaajidada mayla raayso deegamadaas lahamaraay ka dhisnaayan lahatirkoobi degmada diinsoor maybaa ha gudbiyeena mase hala kulumeena toban iyo lix masaajid degmada baydhowna tuma iyo sagaal cadad yoona iyo soddon iyo shan alhadaayaad hadaayaada jari dadkanti la dareeray mayla raaisu wal galanta la hadiyeyey lan la siyaay lan lan kataabaday dadka manaha galbeejos lahandum ee degmada diinsoor maybaa suurtagelay afartan iyo sagaal degmada baydhawona sagaalan iyo kow hadaayaad niyo dadka iyo gacanta saaran majmuuca shon ey boqol iyo afartan intaasi kadib waxaa makarafoonka lagu soo dhoweeyey ugaas ibraahim maxamed isaaq iyo suldaan maxamed macalin xuseen oo labaduba ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay bismillaahi alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jasaakum allahu khayr kulley warbixinta dhiigaseen daabka iyo dhiyaasi dadkii dacwadaasay landiri oo walaalyajo dacwad hadiirsiyaayeen inta towxiidka iyo haka dhisan reelama bilood iyo walajara meelo iyo hankamoganaya mahasiyin ilaahay adduunya aakhira sabaab ha ku sii miisaan iyo aakhiran alla hanka kaba maadaama eedi eed walaalyajo han la dadaaleen haana hakaga riibeen haddana iyadoo xiise qaban ha ku tabeenoo wili hadda baahidoo sheegeen in lakanagada iyo jeeliyin ilaahay ha barakaay may kale sheeganee sida hata meelo iyo isado iyo hangmareen oo iyo hanla tacjibeenoo walaalyajo ha ka arageen horta meel kasta inay taalla tawxiidka meel kasta oo islaamka rooga inay lanka baahanyi sababaha ee dadka reer baadi ambadanyi reer magaalmae tuulooyinka iyo walaaga meel kastaba waxaway taas hami imaalaga la teeganyi dadweynaha baadiyada ruugaan tawxiidka eeda aan ka baahanyiin dadaal badan in la deersiyo sida haddaan galeen isa kafayla in la deersiyo dadkii walaajajo wala walbaraaya sababtoo eh iska afkow iska edkow gorodaaya dadka markii hore ay tiyarijooda sida sheegeen walaago fifiigsiyin iyo leyin madii odidiyeenla iyo gordaaya kuweydiyaa fiigsanaan kalama eh inay islaamka eyin ogiin iyo walaajajo ogiin laakiin la iyo gordaaya kafifiiriyaaya hooba markii warbixinta la siyoona hatana haddii iyo markaana iyo gordaan aragnaaf haatoo degaayan wala leysheeni miisaanka iyo leyinga iyo fiiriyaayan iyo ku gaabilaayaan miisaan eeda qiimo alle iwu soomaalida walaalyo islaamka meelo degan eedi eedba tawxiidka injeeliyin diintiyo qiimo alle lata inay lanka dadaala la bara yaa la fadee hatana hoob ilaahay raalle ka nagada kulley mas-uulintii iyo mayla raa-ise maxaafadihii walaagii dhanba teegana culmadeena badantaa inay dadka hob kooy haddana koolamaad la dira meelkasa la dira sidii isi kasii daron inay hangobadaan hooba markasaba lama goorsada goor sanadkii sida oo kale lanka nagada inay umada israxaaso eed eed waa lanku gobado doonta yaa rajeeyana insha allah haddii ilaahay raalle ka nagada dadaalkaas in la muujiye oo ninkasta meelba isrooga mas-uul eh ama walgorod eh mas-uul meel kasta horta lanka rooga mas-uulu mas-uulnimadiis dadkaasa madaxan ahaa ugaasa ahaa maydhahda amiira ahaa shareediyo leyba ah lanka reerba mas-uulka iib gaalo baho haba guuro meelo kala anguur gaalyato waa mada misdooradaaya intii fadheedan hibna madax niinkaadee maraan laakiin iyo lay albiyo lay isku doorada hibna oo gaalo niin madax ee la isku leeyey marka maar horgaytana malka talan dadka horta saasaa jeeliyin inkastooba meel ii roogan in iyo walka baradagna fadaayan maadaama geeka in cayaalkana daale iyo waljin darisnii la-eyin dadkiina meelkas lax kubuush karayohay dhibadan la hadeersiyohay inayna la tacaalo eedi eetami imaalan dadkii landhibriyo lala dadaalo fadaan sida hadda walaalyohan dadaaleen isii ka daron inay lanka dadaala haddii ilaahay ahaaweer muddo kadib inay umudii iyo naftiyeeba maclan inisna kadaas meel alla meeli iyo iyo kabaahanyin diintan kabaahanyin sida habti la weela isii kafayla in la weela haddii ilaahay raalle ka nagado unuun garam ka naga salaamu calaykum waraxmatullahi ilaahay subxaana watacaala yaa umahadayaan ilaahagin iyo wareeg dad muslimiin ee walaalayaal ilaahay subxaana watacaala mahadis bacdaje runtii bacdalaa sigmahad nagaan ee ilaahay subxaana watacaala may dadka muuminiinta ka ammaanaya in untay asal manaa qeybka rumeeyaan manaa aladiina yuminuuna bilqeyb tan ilaahay subxaana watacaala marka leegway waxyaabaha marka mayba in la rumeeyo ambahan may kamid ataha runtii dadka unaytay ducaada eh marka mayba ilaahay subxaana watacaala diinjay dadan ku weerayaan runtii mayba leyn ajar untay allaafa mudaacafatan aywa leyin kaasba mayba lambaahanya in untay lu rumaayo iyo lambaahanya waman axsanu qowla miman daaca ila allahi wa camila saalixa runtii marka isinba ulmadii haytana laakiin jawaabta malay nagadaasaha ilaa ahadda axsana mana qowlan qof onatay marka maybu ah oo daaci oo ilaahay dartidaad an wiirow lanka hadal wanaagsan mana majar mana lanka wanaagsan majar haqiiqada runtii saasa nagadaasa marka walaalayaal ilaahigii ontay marka mayg waa orday towfiiqda saasun waafaji in ontay ilaahi subxaana watacaala runtii in kama hadnagdan oo saasoo kale ilaahi subxaana watacaala ayd kale mayban ii fahamsiyahayaha ini dadka ducaada leeyin markaasba ilaahi subxaana watacaala hajiid adan ku yiraayan oo leeyin yaa qowmana ajiibu daaci allah marka tolkaanow marka mayg waa leeyino an galankeediihayan wana ajiibu daaci allah ilaahay weerintiisa hal ajiibay wa aaminuu bih ilaahay hal rumaay leeyin runtii marka mayg buu ahaa may war kasta waajib lago wado may dabadareer may dabadareere marka may buu ahaa arday dembadhaafa dabadareer ajara dabadareer runtii maadaama ilaahi subxaana watacaala dartiis dadan ku weeraseen diinjay dadan ku weeraseen sunu noomama dadan ku weeraseen ilaahay rumayna isinla haytan marka insha allahu tacaala mayha dabadareeraha may leerahin waman waman ataa bimaa calayhi min camalin qad istaxaqa maa lahu alal camali walleer hawajara marka qofka haddii ontay waajibkii ontay lakufadaa isu gududa runtii marka maybu aha waa arday marka maybu waa shaqo ontay lambahanaa yaqobadi mana shaqa lambahanaaye yaqobadi may muteysidahi maa lahu alal camali runtii marka maybu waa shaqadiisa ha qobataan marka maybu abaalmarinta mayle nagadu korte yakfir lakum min dunuubikum wayjirkum min cadaabin celiyi marka runtii insha allahu taala ini taas rumayn marka ilaahi subxaana watacaala in ontay juhdigii badanaay iyo wareegun badan on marka mayba tuulooyinka un wareegan iyo marka maybu aha meelintun ontay dadkii marka diintilanka meeriya iyo rafaadkaas iyo dhibaatadaas marka maybu waa abaalmarinta maata yakfir lakum min dunuubikum michael wayjirkum min cadaabin celiyin ilaahi subxaana watacaala marka in ontay cadaabka ilahi noo badbaadi waa inan rumayno walmeelika jaru marka walaayaal ilaahi subxaana watacaala ilaahigii koleysun waafaj iyo koley arda marka maybu mahadiyaan runtii maynay sheegdana lama degmo oo kaleed inaa ka howlgalen lamaas deg markii duduub jamaanaa layska daroona marka mayba sagaal qabiil in onta manaha kolo kulantan iyo kuli runtii haqiiqatan marka mayba nin sheegdan runtii may kale nin sheegdana dadka onatay oo haka faa'iidaysadeeno oo marka mayba mustafiidiintaana inaysan han faa'iidaytan likun afar boolhayn liidun ishaan gus runtii fahama kortaa marka maybu ahaa shaqsigo le onatay ilaahay dartiis onatay ad wadanka sheegday hanuuni marka maybu ahaa ba'antaasa ka khayr badanta leere marka maybu dadlihkun marka maybu walhan sheegan oo diin ilaahay subxana wataala han sheegan runtii ajaryo wallaha kooba korma e marka walaalyaal may badsan lena jazaakum allahu khayran wa ahsana allahu ilaykum wa dakhalakum allahu fi jannaati naciim wanahnu macakum runtii haqiiqatan markii wala isin hasuubidan wal siin abaalmare leere ma siin abaalmari kor keliya marka mayba ardayda nooka aadanaa ilaahi subxaana watacaala marka may buu ahaa in ontay dembigan dhaafa unuuna siin la jarna insha allahu tacaala may in isdardaaramaana ilaahi subxaana watacaala ofsashiya in isdardaaramaana runtii haqiiqatan mayn dhehaytana ilaahay iyoonay ummatiyaan dhehaytan wana marka may buu ahaa ilaa ummata may kiirahaytan ilaahasha kiirahaytan runtii may saasadile era maabajara qof oonaytay addunyadan korjarooga oontay camalkiisan haytan camalka wanaagsan haaya majar mana amalkiisan haytan camalka wanaagsan langhaay majara oo isiin ahaan ama wadiifatu rusul shaqada keli ontay rusula la haldiraay dadka hayaan oo lasan rekor islaanimada ba biliiranta mana acmaalo la gobado biliiranta u naftirkaano marka may booda aadana si toose mana maktab jana manka jano laakiin walay riyahayn mana urun islaanimada isku biliiran laba meewray la kajar mana laakiin hoob xaqiiqadii dhabta lagu waramoona marka wadiifatu rusuli oo rasmi ahoo arday la kahalla fadhida walkala bala sheegana runtii haqiiqatan shaqadan marka jazaakum allahu khayran ikhwaan mayn isdirdaaramaana ilahi subana wataala oksijiin isdirdaaramaana runtii baahada taalon isinba aragdeen markan baahada taalon isinba aragdeen marka in ilahi subxaana watacaala marka mayba laka obsada marka juhdiga ontay hore imbiyasan haatan la sii bi insha allahu tacaala unoon mayba juhdigaasi markaas insha allahu taala garab yasiinkaana wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa xafladda ka hadlay xamladii socotayna soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abu jacfar alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إخوة الأعزاء مركان كوريت الله سبحانه وتعالى يا أغمه النغانا نعمين فربنا وحن كوابا كورنه أحد كلها كوبك رؤوس أنهينا نأنجرنا نسي بعد حمد الله تبارك وتعالى ما يمها النغي لما أنت كاكو جيب قالي مناسبة تنغي دعادي حملة تنفيذيين وحكا مشغول صنايين لما ديدي لما بلوض هاي أني دقموين كي إيو ديغامة دي لندري ومتي كنولايتي رسالة دي حنبار سنايين جيسيين أنوكو بلاوو ساسو كالتو سلادينتي يو نقابة مناسبة كو جيب قالي أن رقو لا دقاء iyo maktabka dacwada dhammaantiiba may lahaa jazaakum allahu khayran wa khayra aljaza intaasi kadib may inta badan la dhegaysadaayaha ducaadii shaqada ka mashquulsanaayeen iyo mahaamtii iyo muhiimaadkii ilaahay subxaana wa tacaala han fududaayay suuragale inay han qabsoontay ma eedan ka faraxsanaa runtii lambarkan geeg laha gudbiyaay oo ummad i dad ah nin sheegan walaalo ini dacwo la geysiyey oo sagaal qabiilna ka kooban soddon iyo lix deegaan lix kun afar boqol lixdan iyo shan qof dadkaasay muddo lama bilood gudaaji awa risaale la geysiyey runtii guul iyo necmo weynugee inta ka dardaaramaani xaruntantaanga ka dardaaramaani ka shaltabaani dadka maylu ku yaabelan isinku kasaasanba ni yaraay yaa saas maaha isinku kasaasanba ni yaraay haddana ilaahay subxaana wa tacaala may suura geliyay ini dadkan dhan la hor fadheedo lanba mustawigii roogi wallanka dara lankii ibirhayna ibirnimada laku saara langma xawal umya ka goranaytay lankii walanba laawanaayagna ziyaado lanka dara hadafka xamlada lakula hayna intaasa haytay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay anin suuro geliyey una oo amni haysana oo colaadiyoo dhabaata cargaladniinaga taylaka shalgaxay in la hayna una oo haysana nicmo una oo haysana imkaaniyaadka iyo baahiyaadka gaarka haya ducaadda ka howlgala fadeen intaba wal caqabada anin ku fuulna dhibaatahana waajahdiina jarna yo ilaahay nin suurageliy tabaaraka wa tacaala marka suuragelintaasi ilaahay nin suurageliyey usiinkama hadnagaana subxaana wa tacaala uma raggi ducaadda ahaayey oo shaqadaas beleyra inkahi markii horena ogolaaday haddana sidii lanka talagalisa ku wanaagsan hanfuli maylana jasaakum allahu khayran may runtii xusud mudana ragga xamladan ku qiybgaadadi cadad ahaan dhanaga tirada hoobla fiiriya dadyaro iyo basaaxada landari laakiin natiijada shaanaga hooblan fiiriya ilaahaya barakaay yaraanta ilaahaya barakaay dhanaga kale may dareema saanaa walaayada makaatiibtii shal bedelanaaytay walaayada ka koobanaaytay maktabku moqonba yarib inta badan dadkan way mushaarakeey maktabka maaliyada ka jara rajee ka jara maktabkii zakaada ka jara maktabul xisba rajee ka jaran ismaha maktabka dacwada xeer xaraki iyo xeer walaayo degmooyinkii mas-uuliintii muxaafadaadka roogeen oo makaatibta degmooyinka roogeen macalawulaadiyo iyo nuqabadii oo iyo maylarhay samadoonadii oo deegaamada laku howlgalaay roogeen dhammaantii oba may baah mushaarakeeyeen makaatibta iyo dadkii mas-uuliinta ahaayeen qabaa'ilka intaba mushaarakeeyeen gacmo maylarhay wadajira walka goyeen hooba la macnaha la madeey dadka la madeey juhuudda la madeey oo las kaalmaysado maktab kasta dhowr qof laha ku qaada iyo oo hadda maktabkii ragandhan haddii maktabku dacwa laylaha ku saaro fadi ku warmaab shaqadii saaxada suruma fadi shaqadii meydaanka taali suruma fadi saas maaha haddii oo meydaankii insurugna shaqadii sadiiaba in socoto walba lantoonya yaa may intan juhuuda yaa labiyey dadaalkan maanaa shaqadan yaa ha qabsoontay sababtana mayka may ka ahaatay bacd allaahi tabaaraka wa tacaala ani makaatibtii walaayada dhammaantiyaba dacwada mayba ah galinta midiga laka wada gobol haddii maktab kasta ana shaqada tay indoran arra fadi ana dhaqaale leh haqaade ana sika leh haqaade ana dadka leh hasiinta duguday ka xisbeeya leh yah isinley dacwada goobada haddii la arfaday riga ducada lay laha ka waajaha fadi sheeg maduub farxaddan geek walma ka sheego fadna walaya yaa tabirar badan ku owaada fadii jazaakum allahu khayran taasi runtii eedaa in farxad geliyaasa ani dhammaan makaatibtii walaayada ee afraaddeeba inay shal hirna xamladan tan ah hirgelintii iyo taxqiijintii mayna rajaynaa insha allahu tacaala xamalaad kale oo tan tusaale aan ataa ku sii waweyn ani haniinkaegi doonan biidn illaahi tacaala meelo badanoo meelaha badanoo haddanu qabada ku alaan alayn insha allahu kaalmo ka nagada mare la deeri doono jazaakum allahu khayran biidn illaahi tacaala saasoo kale ducaadda waxyaaba ayuu ha faa'iideen oo ku dhawaajayan mayba kumadaha qaybo in sheegna hataa ka jaree dhulbadanga ha barateen dacwadan may malaya dalxisban isin hayte dhulbadanga ha barateen dadbadanga ha barateen lahajaad iyo luuqaad shalbedelano fara badanga ha barateen acraaf iyo dhaqamo shalbedelanga ha barateen meel hoogo dadya hoos jiraanoo jahli badan ku jar iyo meel walaarro roongaha shal fahanteena ha barateen deegaamadii seeteen cilmo badanoo siin kuma gonaay yaysan laftirkiin ha faa'iidaysateen oo baryeelankii deegaanka hatuku koylandara waxyaaba badanoo usu shalay madiladaraay inkateladaane haddaba rakatalada kor caqabadaanga jartayniyo kugaashamanen meeliyahay ku faa'iidaysanen meeligdadya walaa handhota teegayayno walaa geeki galawaysanayna hata hooga saarnay waxyaaba badanoo adkatelladaa soo jaran macna waa fawaa'idda sigaara in la haytay ragiducaadahay dee tan ajarkii abaalmarinta ilaahay agtiisa taale taasi tagaara waa ilaahay subxaana wa tacaala mana hoojiya may eedan bogaadiyaane guula ragiducaadahay sheenen oo runtii dacwadii se qiimaha badan unku miri dhaliyeen maylana jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa bay dardaarramaya marka markaan ka horreytay rago ducaadda ee ho shaqadan ha fuliyi ani igniyaysadan ikhlaas ilaahay daraadiis camalkan qof baniaadanakii amaano iyoonaytayow aysinka mahadiyo inhaane ilaahay subxaana wa tacaala agtiis dhakana markaasa xataa dadku un walhansheegna manfacadan weeldhadaas saasoo kaleeto insha allahu tacaala si guud may badiyaaranane haddii ilaahay arrin meeldheer meeldhow meelnii la deertoba ina dacwadaasay lin teeganaada mayna ogaadasaana jihaadka una ka jarna mayba lafdhabaran aha dacwada maqsuudii iyo qasadiin maybu ahaa risaaladaasi tawxiidka ani umata la geysi xan muslimiinta ana lasii baro oo waana kasii dhaqaman xan gaalada ana la geysiyo lakudhaadhiciyo fahmaano qaadadan jihaadka maqsuudi walalan jihaadahayo basaaso waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna maaha hooba fitno dhammaata ahlu tawxiidla ha heri maaha gaalo hooba dhammaada ha heri dadka risaalada deertiya ha herin waay marka maqsuuduljihaad fii sabiilillaahi waa risaalada iyo dacwada inay ummata la geysiya tiyahay runtii ilaahay yaaba na waafajiya subxaanahu wa tacaala ani una ankana barnaamijkaasi marka dacwiga ah ama baadiyaha iyo tuulooyinka yaryar iyo deegaamada reer guuraaga degaayang nagatoy ama magaalooyinka iyo deegaamada waaweyn nagatoy ama mayla ra'ayso goobaha lanayska kooyeeyo biyo iyo umataka kulumaasa nagatoy lankasamay dardaaramay ani hadafninhaad dacwadaasi insha allahu tacaala isku ogaano hadafninhaad marka jazaakum allahu khayran qadiyadaasay ini lan wada kaha insha allahu tacaala dhammaan anoo naftayba ku bilaawow tii hatanihin qobsoonti xamladii hatanihin qobsoontina een magaaji ahay kun caaliman oo mutacaliman walaa takun haalian shicaarka lanwaali cilmun wa camal lankawaali intaan idinka gebagabaato insha allahu tacaala ee ducaadda maylana jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fii juhdikum wajuhuudikum dadaalka biidan ilaahi subxaana wa tacaala isiin ku abaalmariye miisaanka xasanaadkana siin saara kun mabruuga hollaka faa'iidina ilaahay ninka waala aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala ejarshay u mudaacafa hollahan kooba koran ilaahaysan sii subxaana wa tacaala جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جهدي كين دذلك كين إلهي نين أقبل إلهي سبحانه وتعالى نروب خير قبه حنسيو بارك الله فيكم حفل دين تاسانين كجب جباي سنتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka aawaa naga intaas intaan dib mar kale ugu kulmayno barnaamij kale insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا